faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed boolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan reediyo cadaado waaad ku soo dhowaataan warka subax qodobada saakaad maqli doontaan waxaa ku dooran madaxweynaha koonfur galbeed oo lagu baaqay in uu soo magacaabo guddiga doorashada ee soo xulaya xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed taliska ciidanka xoogga dalka laga codsaday in ku nagaadaan goobaha al-shabaab ay kala wareegaan ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellaxaaf oo ka xilka qaaday maamulka magaaladaasi gaalkacyo kalandirana golihii deegaanka magaalada gaalkacyo maamulka jubbaland oo dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyeen faragelin xoogle ay weli kaquda qaybo ka mida gobolka godo ee maamulka jubbaland wasiir duulihii wasaaradda howlaha gudiya gowreynta dowladda federaalk soomaaliya oo iska casiray xilka uu ku hayay dowladda federaalk kadib markii isku soo taagay qabashada xilka madaxweynenimo ee maamulka galmudug intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu dookoran warka subax ee saakay gooradiyo gor warkaas hoontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibada nageysanaya waa subax arbacaad taadada ku aasaysan tahay shan iyo tobanka bisha koowaad ee january saanada labaatan labaatanna warka subax waxaa soo saara saaka haashin cumar xasan anigoo xasana ayaa idin warami doona ee kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa laga dalbay inuu soo magacaabo guddi doorasho oo soo xula xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ayaa nuuxisa warkan hafaafahayso madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa la sheegay inuu soo magacaabi doono oo guddi ka shaqeeya soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafay xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha koonfur galbeed waxay ka wada tashanayeen sidii loo soo xuli lahaa xildhibaanada labaad ee koonfur galbeed ee soomaaliya suldaan shariif oo ka mid ah waxgaradka maamulka koonfur galbeed ayaa wuxa uu faahfaahin ka bixshay waxyaabaha hortaagan in lasoo xulo xildhibaanada labaad ee baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeeda waxa uu sheegay inaysan wax walba waxba aysan ka hortaagneyn in la xulo xildhibaanada wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in guddi la magacaabo islamarkaana sidoo kale loo baahan yahay in markaasi dhaqaalo la helo ayna markaasi imaadaan dowladda federaalk ee soomaaliya si ay wax uga ogaadaan xaaladda xildhibaanada labaad ee baarlamaanka iyo weliba sida loo soo xuli doono
wax weyna hortaaga ma jiro ogaada waa howl alle hadii la galayo waxay u baahan tahay in dhaqaalo la helo waxay kale ubaahan baahan tahay inay caalamka kasoo qayb galo waxay kale u baahan tahay dowladda federaalka inay imaado inay dal hogaamiyeysa inay imaado barnaamijkaas ubaa hoogaa hakiyey hoogaa nimankan gaawo fasax fasax galay waxaas ayaa ayaa ayaa maxay hoogaa uu hakiyey wax hadda dhamaanta kala ma jiro khilaaf kale ma jiro meesha dastuur lagu dhaqmaa lagu dhaqmaa ayaa yaala dastuurka usii qabo unbaa uu noqon doona haddii aan yidhaahdo marka intaa hadii kulay labaatan shanta bir iyo muxuu waxyaalahaas iyo kulay waxaan umaynaa in wax lagasoo digri doon saasa saasa saasa saasa saasa kulay aan ku ognahay wax kale guddiga kulay waa hadda lama magacaabin laakiin in maanta ayaa noqonaysa marka isaga hadii safar oo wax kale kusoo wajahayaan dhow insha allahu marka haddii ilaahay yidhaahdo guddiga uu noqon doontaa arrinta kulay waa oo febraayo bilawga idaas in baarlamaankii lasoo dhamaystiri doono ayaa saasaan rajaynaa dhanka kalena wadoon shariif oo sii hadlaya ayaa sheegay in guddiga magacaabista looga fadhiyo inuu ku dhawaaqo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen si loo soo xulo xildhibaanada labaad ee koonfur galbeed ee soomaaliya wallahi de horta guddiga magacaabidiisa waxaa iska eh, madaxweynaha iska eh, asaa shuqul kule asaana magacaabayo hadda waxa la magacaabayo hadda maga jirib isagaa lagu wasigaa markuu u imaado ayaa ayaa hawsha toos loo dhexgeli doona haddii ilaha yidhaha saasaa kulli hadda ayaan ku ognahay wax kale zaaid wax kale kala ma jiro hogaa arrimahaas iyo mooyaan wax kale ma jiro safarka iyagoo soo galay baa hogaa yara hadkiraan og wax ka dhibaa kama jiro insha allah waa waa waa waa hoos waa waa waa bilaaban doonta mar dhow insha allah wax ka jira beena wax waa waa kutur kuteen waayo wax oo khilaaf waa ka jiro ma jirto sagaashan shantii waa lagu heshiiyey haddana waxaa lasoo hadli doonaa haddii la yidhahdo sidii oo nin kastaba uu ku lahaa baarlamaanka qof oo yaas maxay ahayd dowladda haween xubin ayaa nin kasta ayaa ka qaadan doona wixii soo hadla meelay- meelaha kale oo dowladda dhaha wax aan kulahayn owladda wax kulahay ayaa haddana loo qeybin doona wixii soo had waa taasoo khilaaf kama taagno waa yani wax khilaaf ah ma jiro wax oo yani yaro oo labada qof oo wax ay si sheegaan wax wax weyn waa waxaas wax la sheegayma laakiin aqlabada waxaa isku raacsanaya madaxweynaha go-aanka saasiya madaxweynaha wixii ilaahay baa la samayn doona haddii ilaahay saasaas waa saas waa saas dhowaan ayay ahayd markii warar soo baxaya ay sheegayeen in odayaasha dhaqanka ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo soo xulayo xildhibaanada labaad ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoona haatan suldaan shariif oo ka mid ah waxgaradka koonfur galbeed uu beeniyey arrinkaasi isagoona tibaaxay in odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha koonfur galbeed ay isku afgarteen xulista xildhibaanada labaad ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya
ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ka howlgala ee gobolka shabeellaha hoose ayaa laga codsaday inay ku nagaadaan goobaha al-shabaab ay kala wareegaan taliska ciidanka xoogga dalka ayaa laga dalbaday in ciidamada ay ku nagaadaan deegaanada muhiimka ah ee gobolka shabeellaha hoose ee sacdi lasoo dhaafay ay ka baxeen ciidanka xoogga dalka kuwaasoo hoos yimaada deegaanka territoriw ee gobolka shabeellaha hoose ciidanka xoogga dalka ayaa dib u bilow dhaqaqaye ay ku doonayaan in al-shabaab ay kala wareegaan deegaanka ay kaga sugayeen hadda ogaalka shabeellaha hoose ka tirsan sheekh yuusuf cismaan oo ah gudoomiyihii deegaanka ceel jaalle ee gobolka shabeellaha hoose oo la hadlay warbaahinta rediyo cadaado waxa uu baaqay ciidanka xoogga dalka inay kasoo bixeen deegaanada ay kala wareegan xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose ku sugan waxa uu sheegay in dhabarjab weyn ay ku noqonayso dowladda federaalk soomaaliya haddii deegaanka lagala wareego dagaalamayaasha al-shabaab ka doonaya sacdo uun kadib ay ka baxaan ciidanka militariga soomaaliya
aada ugu faraxsanyihiin dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed ayadana waxaan ka xukeenaa in ciidamadaas ay xoojiyaan meesha oo laqabti aan laga tegin oo haddana meel kaleeto hayse mar labaad ay banaanaan oo dadka ay shicibka dhibaata sii gaarin sida loo qabta loo haayo oo deegaankaas haddii gacanta loo haayo wax badan oo badan oo badan ka shicibka ufiya wallaahi anahe gabayd waxay naqi kartaa xeelas inay tahay dhici karta wax kasoo naqi kartaa maadama laakiin ma eerahayn oo militariya dadshaqeeya waaye dadxayi maalan sogeedi hagaaga ilaadka ma laha laakiin soomaaliga waxaan dacwaa meesha la qabta in la dhaafan taliskan militariga soomaaliya taliskooda waxaan sheegeedaa in isku duubnaado oo ciidamada meeshii ay qabtaan lagu ilaaliyo lagu warqabaado wax alla waxay u baahan yihiin agab dusaanad waxay u baahan yihiin in meeshooda loo geeyo wax dhaqaala lacagtooda in meeshooda ku helaan sii meesha ay waxay ugu jiraan hadalka sheekh yuusuf cismaan oo ah gudoomiyihii deegaanka ceel jaalle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa imaanaya xili ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maalinka hore ay dib uga wareegeen deegaanka tooritoorow ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaasna al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-aynta deegaankaasi oo maxkamad iyo saldhig ciidan ay ku lahayeen dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa xil ka qaaday maamulka magaalada gaalkacyo mid cusubna magacaabay sidoo kale xaaf waxuu kala diray golaha deegaanka magaaladaasi madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaaf ayaa xilqaad ku sameeyey maamulka degmada gaalkacyo ku-xogeynaysay wuxuuna magacaabay gudoomiye iyo sidoo kale gudmi ku-xeen kumeelgaara kuwaasoo sii maamuli doona inta maamul cusub laga soo magacaabayo magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa gudoomiyaha kumeelgaar ah magaalada gaalkacyo u magacaabay siciid salaad cilmi isagoo maxamed cali xisi isagoo maxamed cali xisi u magacaabay gudoomi ku-xeenka magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug sidoo kale madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf waxuu kala diray golihii deegaanka ee magaalada gaalkacyo waxaana warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha lagu caddeeyey in muddo sagaashan cishaha lagu soo dhisi doono golaha deegaanka cusub isla warqadan ka soo baxda xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa lagu magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo wuxuuna guddigaasi ka kooban yahay in ka badan labaiyo toban xubnood warqada ka soo baxday ee xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa u qornay sidatan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf markuu arkay qodobka kontonaad farqihiisa shanaad ee dastuurka maamulka galmudug markuu amrkay ahmiyadda ay leedahay magaalada gaalkacyo u leedahay maamulka galmudug markuu dixgeliyey xaaladda ay ku sug yihiin magaalada gaalkacyo islamarkaasna guddoonka degmada ay wax ka qaban waayeen amni horumarka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wuxuu madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf u xeeriyey halkaqaadista guddoonka degmada iyo kaldista golaha deegaanka magaalada gaalkacyo gudoomiyaha magaalada gaalkacyo waankaysii magaalada gaalkacya wuxuu madaxweynuhu kala diray golihii deegaanka magaaladaasi wuxuu si kumeelgaar ah madaxweynuhu u magacaabay siciid cabdulaahi siciid salaad cilmi gudoomiyaha magaalada gaalkacyo maxamed ali xisi gudoomiye ku-xigeenka magaalada gaalkacyo guddiga qabanqaabada doorashada golaha deegaanka magaalada gaalkacyo axmed warsame cigaal axmed maxamed jaamac kalif axmed shirwac ridwaan cabdi xukun cabdulaahi saal aadan cilmi maxamed cabdulle mire faarax saal maxamuud cabdulle cabaas maxamuud maxamed cumar sheekh cabdi maxamuud cabdikariin maxamed yuusuf cabdiqaadir cabdikariin maxamuud waxa uu sheegay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf in soo dhisi doonaan golaha deegaanka magaalada gaalkacyo xeerkan waxa uu sheegay uu dhaqangelayo markii uu saxiixay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo uuna saxiixay madaxweynuhu xirsi yuusuf bare oo ah gudoomiye xilif uga qaaday madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa kasoo horjeestay xilka qaadista madaxweynuhu ku sameeyey wuxuuna sheegay in haba yaraata aysan jirin wax xil ah oo uu ka qaadi karo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf waxaa warkan faahfaahinaya xaashi cumar xasan duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf bare ayaa sheegay in xilka qaadista madaxweyne xaaf aan waxba ka jirin islamarkaana uu yahay gudoomiyaha saxda ah magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in xaaf xilligan uusan ka qaadi karin wax xil ah una dhiibi karin islamarkaana uu weli yahay duqa degmada gaalkacyo inta laga soo dooranayo gudoomiye cusub duuqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf bare haatan ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug isaga oo shalay ka mid ahaa mas-uuliyiin soo dhoweeyey musharax qoorqoor oo la sheegay in dowladda soomaaliya ay taageerayso maamulka jubbaland ayaa weli eedamo kala duwan u jeediyay dowladda federaalk waxayna ku eedeeyey in faragelin xoog leh weli ay ka wado gobolka gaday maamulka jubbaland wafdi ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ku sugan qeybo ka mid ah gobolka gado ee maamulka jubbaland waxayna u korgelayaan xaaladaha ammaan dhaqaale iyo midda bulsho ee ka jirta gobolka gado ee maamulka jubbaland waxaana marka ay tahan gobolkaasi ay booqdeen inta badan degmooyinka gobolkaasi waxa ay soo saareen war-saxaafeed ay dowladda federaalka soomaaliya ugu eedeynayaan in faragelin xoogle ay ku hayso dowlada dowladda federaalka soomaaliya gobolka gado ee maamulka jubbaland oo ay ku eedeeyeen in gobolkaasi uu taagan yahay in qalqal amni uu galo wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey in xilligan ay wado qas iyo fowdo gobolkaasi ku aadan islamarkaasna shacabka ku nool gobolkaasi ay la dala dhacayaan dhibaatooyin ay kala kulmayaan ciidamada kenya ee qaybta ka howlgalka midooda afrika amisom iyo sidoo kale dhibaato ay geysanayaan sida lagu sheegay war-saxaafiyeedka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka howlgala gobolkaasi islamarkaasna dhibaato xoog leh ay ka geystaan gobolkaasi war-saxaafiyeed ka soo baxay madaxne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamed sii aadan ayaa dowladda federaalk soomaaliya waxaa lagu eedeeyey in weli ay wado qaska islamarkaasna ay xirayso mas-uuliyiin badan oo ka tirsan maamulka jubbaland islamarkaasna gobolkaasi ka howlgala wuxuu ku eedeeyey in weli dowladda federaalk soomaaliya ay haysto wasiirkai wasaaradda amniga dowladda maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur oo loo yaqaana janaral islamarkaasna weli xabsi ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho ugu xiran dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka jubbaland oo la hadla redio cadaado ayaa dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay inay sii dayso wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo in ka badan shan bilood uu xabsi ku yaala muqdisho ugu xiran dowladda federaalk soomaaliya maxamed axmed cabdi oo ah wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka jubbaland oo sii hadlaya ayaa sheegay in xillan wax ka dambeeya aan loo dulqaadan karin qaska iyo fowda dowladda federaalka soomaaliya ka wado deegaanada jubbaland si gaara gobolka geedo oo hadda muslimiinta gobolkaasi ay si gaara u hoostegaan dowladda federaalka soomaaliya kadib markii qas iyo fowda gobolkaasi ay ka bilowday
warsaxaafadeedka de waa aragteen ummadda soomaaliyeed oo dhan way aragtay kollay dhaliisha meesha ka jirtana waa waa waa la wada dhegaystay waxaanu soo jeedinay waxay ahayd in dawladnimada nooca hadda loo wado aysan soomaaliya u anficin dhibaatada lagu hayo marka maamul goboleedyada jubbaland waada wada wixii ka dhacay iyagoo xaq u leh inay doorashadooda iyo mataqaanaa dantooda ka arrinsadaan in la afduubay oo aan laga rabin in diris laga dan laga gaarin laga rabo dan markaas qofku rabo iyo si asagu uu jecel yahay inuu wax u fuliyo oo ummadda meesha joogsan aan la- aan laga fikirin waad arkaysa wixii ka dhacay mataqaanaa wasiiradii iyo maamuladii dadka mas-uuliyiintaas si loo galayay waad arkaysa dadkii mataqaanaa masaakiintahayoo diyaaradihii iyo meeshii mataqaanaa islaan umugaysa laga soo qaadi lahaaba in albaabada loo soo xiray marka dan shaksiyeed iyo dan ummadeed waa kala weynta waaintaa wadanku federaal buu noqday federaal hadduu noqdayna systemka uu u noqday oo laysla qaatayna soomaaliya waa wada fahamsan tahay sida uu yahay in lagu tixgeliyo yay ahayd federaalka markii la qaadanayay dawladdu maamuladaan inta u tagtay iyadu ma hagaajin maamulo iyagu soo diriray oo dalkan mataqaanaa wax badan u soo maray oo dhisan baa loo yimid qaabkii ummaddan soomaaliyeed isu raaci karto yaa wax loo wajahay in qaabkii la baabi'iyo oo qaab cusub oo qof gacanta ku jira la galo yaa mataqaanaa hadda wax loo burburinayaa annagu hadda halkaana joognaa waad ogtahay maamuladii degmooyinkan luuq iyo balaxaawo iyo doolow iyo sida loo galayo waa aragtay maamuladii ka jiray in dad kale loo adeegsaday wiilashii guddoomiyayaasha ahaa in mataqaanaa haddana niman nabad gurida loo soo diroo leeyahay hala kala gooyo wax oo dhanna waa siyaasad laga rabo in aan dadkaanu israacin marka ninka fahmila war ummaddu israacay wax ku taq ee in ummadda layska horkeeno dawladnimo ma noqoto dawladnimo waa dadkan oo la ogolaado inay ayagu is ogolaadaan kadibna tala isugu yimaadaan laakiin haddii afkana laga sheego in federaal la yahay haddana loo adeegsado dantaydan ka fulsanayaa hadee waxaa weeye waa kala xumada maanta jirta weeye ayadaanu ka hadalnay oo ka dignay oo qodoba qodobaynay soomaaliyana inay meel xun ku socoto qof walba hadda waa ujeedaa sababtoo ah nin ra'yigiis ama dan qof leeyahay soomaaliya kuma meel marayso gobolka gedo ee maamulka jubbaland waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland waxaana inta badan mas-uuliyiinta gobolkaasi ay raacsan yihiin dowladda federaalka soomaaliya kadib markii dhammaan mas-uuliyiinta gobolkaasi diyaarad qaasa dowladda federaalka soomaaliya usii qaaday gobolka islamarkaas in ka badan laba bilood ay kula shirsaneed magaalada caasimadaahi muqdisho warka subax intaas ku dhan yahay tan intaan subarkan warka xawdib u kulmi doona subax wanaagsan